wakaaladda horumarinta biyaha puntland ayaa deegaanka roox ee gobolka mudug waxa ay ka dhagax dhigtay biyo xireen ama war aada u weyn oo loogu talagalay in lagu keediyo biyaha maraya togga dhoosaaley si ay ugu faa-iideystaan dadka deegaanka munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay maaraya ku-xigeenka wakaaladda horumarinta biyaha puntland bashiir macalin daahir injineero iyo bulshada ku nool deegaanka roox maaraya ku-xigeenka wakaaladda horumarinta biyaha puntland bashiir macalin daahir ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan waa mashruucii ugu horeeyey oo barwaaqo oo markii labaad ka fulaya puntland kuwii hore oo fulayna faa'iidadoodii iyo midhodhalkoodii la arkay ka gadaalna dowladda puntland ay aada ugu dhiiratay in la sii horumariyo biyo xidheennada iyo biyaha sare ee dhulka maraya in la qabto loogana faa'iidaysto deegaankan waynu la soconnaa biyaha yimaada iyo saamaynta ay yeeshaan iyo hadhow inaysan waxba ka sii harin oo waxba sii reebin oo beerihii maalmo ka bacdi ay roobkaa wixii ku baxay wax ka dambeeya oo raadinaysa lahayn sidaas awgeed marka in bulshadana looga faa'iideeyo biyaha sarena loo qabto biyaha xajmigaasi la eg oo injineerku tilmaamay baa laga heli doonaa insha allah ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa mid guulaysto inuu noqdo dadka deegaanka sida la sheegay waxaan ka rajaynaynaa horeyna sidaan uga aragnay wada shaqayn iyo soo dhoweyn iyo baahidu inay ka jirto baahida ka jirta deegaanka oo la tilmaamay iyo mashruucuna warta keliya ma noqon doono so wartu waa bilowgii inta kalena way ku xigtaa dhammaan wasaaradaha kale way iman doonaan shaqooyinka ay leeyihiinna way qaban doonaan oo waa fulinayaan iyaguna deegaanka
xubnaha ka qayb galay mashruucan ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dadaalada mashruucan lagu hirgelinayo dhagaxdhigga biyo xireenka ee deegaanka roox rub ahaantii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waa baahi bulshada deegaanka roox iyo dhammaanba dadweynaha aan u qabnay sanad kasta meeshaan tago dhowsaale biyo aad u badan baa mara hadda ka bacdi laakiin waxaan rajayni doonaa inaanu qayb ka faa'idno waxaan kaloo aad iyo aad usoo dhaweynayaa hawshaan bulshada deegaanka roox oo si amniya iyo si xilqaada iyo si wada shaqeyna ula shaqeeyey kambeliga iyo mataqaanaa inta wakaaladda biyaha ka socota iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo rajaynayaa iyagana bulshada roox leeyahay meeshaan xurfad qurux badan baa looga dhisay xurfaddan waxaa la rabaa in mataqaanaa si nabad ah oo amni ah oo aan wasaq ku jirin faydhowra in loo dhowro oo qashinka laga ilaaliyo magaalada dhexdeeda ku taallaa haddii waxa weeye qashinkii iyo waxyaabahaas meeshaan lagu soo sii daayo waxa weeye biyaha meesha laga cabo waxay keenayaan xanuun daacuun ah bulshadeena waxa weeye xanuunaha laga qaadayaa inta iskoolka dhallinyarada waxbarashadana maaldhaweyta waa u sheega wacyigelin baa u sameeyey intii waxa weeye haddaan horan oo maqlina waxa weeye maanta waxaan jeclaan lahaa in fideogi gaaro oo bahashaas amnigeeda la iska ilaaliyo oo waalidka waxaan kaloo leeyahay ad ciyaalka celisaan aysan ku dabaalan waxa weye meeshaas waa meel xurfad ah oo balaastig ah qofkii ku dhaca waxa weeye kama soo bixi karo ku hadlayaa magaca odayaasha ee roox deegaanka roox mashruucaana loo keenay oo barwaaqo waa soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa waana mashruuc loo baahnaa in badanna aan sugaynay insha allahu sida laga sheekeeyey wixii annaga nooga abaaran oo abaartayada waa ilaalinaynaa sababtoo ah mashruucu annagu noo haraya deegaanka roox buu haraya dadka iska leh oo mulkiilayaasha waa reer roox weeye marka waan ilaashanaynaa waan ka taxadaraynaa nadaafadiisa amnigiisa waan ka taxadaraynaa
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dowladda puntland sanad walbaba intaas oo milyan oo biyo ah ayaa togoga mara hadda roobabku markay da'ayaan haddaad aragtaan meel kastoo roob qabtay biyihii wayagoaan dhulka gelin bay soconayaan biyahaasna waxa weye lagama faa'iidaysto roobkii dhulkii xaaluf uu noqday biyihii way iska tegayaan fikradda odhanaysa in biyaha la qabto oo dhaamamo la sameeyo oo laga faa'iidaysto waa fikrad runtii aan aad iyo aad u soo dhaweynayno haddaan nahay waxgaradka iyo shacabka reer puntland waayo waxa weeye biyaha mar walbaba noloshu waa biyaha noloshu waa biyaha biniaadamka ilaahay waxa weeye biyaha laga abuura biyay ku nool yihiin wax walba biyahaas ay noo soo saara marka in biyihii laga faa'iidaysto oo loo helo maaragtay farsamooyin aynu kaga faa'iidaysano kuwa maaragtay aan laga faa'iidaysanno gudbahaya arrintaa waanu soo dhawaynaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahayna inuu noo aqbalo deegaanka biyo-xireenka laga dhisayo ayaa ah deegaan beereed ay ku yaalaan beero ay ka soo go-aan dalagyo badan